إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka kenya kulan looga hadlayay kor u qaadida jihaadka laguna soo dhoweynayay guulaha mujaahidiintu ka gaadheen duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud alkataayib ayaa soo saartay muuqaal laga duubay qaabkii uu u dhacay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud waxaa lasoo gebagabeeyey dowro ballaaran oo ay wilaayada shabeellaha hoose u qabatay qaar ka mid a barayaasha dugsiyada qur-aanka ee beesha tuni shabeellaha hoose kanaalka wararkii alkataayib ayaa baahiyey muuqaal muujinaya habkii quruxda badnayd ee wilaayaadka sanadkan looga ciiday إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
warkiiba faahfaahsan ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka kenya wararka ka imaanaya magaalada maraykanio ee gobolka xeebta waddanka kenya ayaa sheegaya in koox tuuga ah ay goob ganacsi uu ku jiray ganacsado soomaaliyeed ku soo weerareen ka gadaalna ay toogteen ganacsadaha dukaankiisa lagu dhex dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mascuud muuse xaaji axmed kooxdii tuugada ahayd oo doonaysay inay dhacaan ayaana dilay maxamuud xaaji axmed wuxuu ka mid yahay ehelada ninka la dilay wuxuu ka waramayaa qaabkii uu dilka u dhacay iyo yarka dukaanku joogo dukaanku soo xirayay waxaa ahayd laba sax iyo bar oo fiidnimo marka laba noob madow ah oo tuuga ah soo gashay waxaana wateen degedege waxay dhigeen dukaanka hortiisa oo gacan bidix ah kadibna way soo galeen waxaa la joogtay mid madow ah iyo mid kale oo soomaali ah oo markaas u martayaasii la sheegay marka gudahay galeen rintay soo xirteen wiilasha waxay ku qabteen qoryo qoryo markay ku qabteen ayay saseexiyeen midka hadda dhintayna saacada uu diiday marka marka sabada ay koru soo qaadayay kadib hadii xoogay ku seexiyeen waxay u dhaafeen dhanka maqalkay u dhaafeen lacag fara badan mashtal ay soo qaateen baxay ku gurteen markii soo bixi rabeen oo baxay la qarsaday marka lacagta baxay lacagta markuu la qarsaya markaan kii lacagta watay ma kii kale xabad ku dhuftay marka markaas oo saas oo wax u dhaheen kulleyba meeshaan ku imaadna anakaas nafku ma soo gaarin meeshaan kasoo qaadnay waxaan ka imid stationka maraykaani guryaha lagula dhegan waan dhehen ninka haddaan soan laguma dhaafayo waa ilaa bombaasu dhaafisiin markaan hawo beertaana kusubinana kadib aan ilu fasaxaya si hadda bombaasaan soo baxnayo hadda meed ka wadnaabo kulleyba aan duuniya kala noqdo duhoraan ku tukunaynaa meedka insha allah dumarka kadib wasan jiraa kaa lagu tukunaya markaad ku noocaaseen aan boqol kala noqdo insha allah soomaalida ganacsiga u raadsaday wadamada afrika ayaa ku dhiban siiba koonfur afrika iyo sidoo kale wadamo dhaca geeska afrika kulan looga hadlayay kor u qaadida jihaadka laguna soo dhoweynayay guulaha mujaahidiintu ka gaadheen duulaankii lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud qodobkaas waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jamac qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduudka oo farxado ay haraysay maadaama hoosu dhac weyn uu ku yimid duulaanka lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah gaar ahaana gobolada iyo deegaanada bariga ka xiga webiga shabeelle kulanka waxaa ka soo qayb galay wulaadda ama madaxda gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe ee xarakada shabaabulmujaahidiin ugaasyo nabadoonno abwaano dhallinyaro iyo haweenintaba ka qaybgalayaasha kulanka qaarkood ayaa halkaa waxay ka jediyeen kelimaad muhiim ah intii kulanku u socday waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey qaybaha jeyshka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ee ka howlgala mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe sidoo kale waxaa kulankaas hadiyado qaas ah lagu siiyey nabadoonnada qaar oo kaalin mug leh ka qaatay ololaha lagu difaacayo diinta islaamka islamarkaasina looga hortegayo duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka ee soo qaaday dowladda federaalka ah taa oo ay maraykanka iyo turkigu diyaaradaha dagaalka ku caawinayeen dadkii munaasabadda ka dhacday magaalada ceelbuur ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday waxa uu sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid duulaanka lagu soo qaday walaayaadka islaamiga ah islamarkaasina qolyihii soo duulay ay dib u gurasho bilaabeen walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego bishan soonfur waxay ku bilaabatay nasri iyo guul inuu dib u gureeyo u bilaabay saad ogtiin horarka ahay ood maqlaysay wixii ka dhici jiray xamladii gaaladu soo qaaday afartan wilaayo oo webi bari ka ah ku soo qaatay ilaahay wax uu noo biliyay bil ay jabtay oo ay baaba'day ee dab holaceeda oo gaagaabtay inta dambena allah noo dhammaystiro dagaalkii waxuu ku dhammaaday jabkii gurguurte iyo xulafadii shaydaanka iyo guusha mujaahidiinta uu ku dhammaaday sidaad aragteen maanta ka istaagay gurguurte wuxuu ku yidhi soomaaliyey annagu ciidan waa weynaa hala isdifaaco waa maqasheen soo maa ciidan ma haynee dadku hay isdifaacaano dadku waxay iska difaacayaan dadka gacanta u taagay waa inaan gurigiisa ugu tagno waa inaan madaxtooye ugu tagno waa inaan waddanka qabanno war kale ma jiro
waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxa uu si kooban u sheegay in qabaa'ilada dega deegaanada lagu soo duulay ay kaalin muuqata ka qaateen dagaalka la isaga difaacayay qolyaha shareecada islaamka ka soo hor jeeda
dadka muslimiinta ee adduunka jooga waxaan leeyahay ee raba in ay iska furfuraan katiinooyinka cagaha iyo lugaha nalo kaga dhejiyey maanta xarakatu shabaab almujaahidiin iyadoo kaashanaysa beelaha ansaarta ee deggan webiga inta ka baraysa beelahaasoo runtii dowrkooda laga hadli doono waxaa laga helay inuu mujaahidiinta nabadgelsho ninka ugu hooseeyey inuu nabadgelsho kii kalena safka u galayoo boqolaal ciidan oo isku xiran oo hubkood watou furunta geeyey kii kalena intii calaaqatan istadaacataha waa isqaybshay midna nabaduu keenay wax dhalana waa keenay ninba meel dadka ilaahay ma simin
tan iyo laba kun iyo lixdii ilaa iyo maanta oo aan joogno laba kun saddex iyo labaatan waxaa soomaaliya ka holcaya dagaal shisheeyuhu naf iyo maalba ay ku bixiyeen islamarkaasina ay u samaysteen dad badan oo soomaali ah kuwaasoo darajadooda ay u dhexayso madaxweyne ilaa iyo askari haddaba muxuu dagaalkani salka ku hayaa maxayse ka cararayaan qolyaha duulaanka soo qaaday sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday ayaa arrintaa ka jawaabaya
dagaalkan dhammaan wixii gaara adduunka joogay amarkooda waa go'aansadeen waa midhaysteen hubkoodana waa midheeyeen waxuuna ku soo jeedaa inaan dowlad islaamku aysan ka istaagin bariga afrika hadday ka istaagto afrika oo dhammaa islaamaysa hadday ka istaagto etoobiya noogu dhow siddeetan milyan oo muslim ahaa korka looga taagan yahay dowladdaan inta ka istaajinno abiy axmed ay islaameen iska dhaafado wax kale qabi abiy axmed diinti aabbihiisow ka tegayay ku qasbay inuu dib ugu noqdo marka gaalo waxay tidhi waxay ku soo jeeddaa soomaaliya iyo shareecada islaamkan daa'ifadan muslimadda ee xukumaysa kitaabka ilaahay dhulka ilaahay ku xukumaysa in la isti'saaliyo ayaa hadafku yahay laakiin ma awoodaan mana awoodi doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala waa in marka dadka muslimiinta ahu faqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waa in loo diyaargaroobo oo dhammaantaya aan diyaargarowno ima anasri wa ima ashahaada haddaan diyaargarowno alla ku xihannana waxaan ogaanay inaan ka adkaanayno koba ku tukaday wuxuu yidhi waxaan nahay qoladii taagi lahayd calanka dowladda muslimiinta bariga afrika ay leeyihiin annaguna waxaan nahay mustaqbalka ummadda muslimiinta bariga afrika dowladda calankeedii taagi lahayd annaga waay cid kastoo noogu timaadana haddaan ilaahay tala saaranno midda aan aragnay iyo midda aan maqalnay iyo qur-aanka waxaan ku aragnay xaqiiqatan waa taagaynaa insha allahu tabaraka wa tacaala allahu akbar
waxaa jira kalimaad kale oo muhiima oo laga jeediyey kulanka ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud kuwa oo xoogga lagu saaray sida loogu baahan yahay qof walba oo muslim ah uu kaalinta kaga aadan ka qaato insha allah kalimaadka laga jeediyey kulanka ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galgudud wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan
alkataa'ib ayaa soo saartay muuqaal laga duubayay qaabkii uu dhacay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud warbixinta muuqaalkaas iyo sidoo kale kanaalka wararka alkataa'ib uu baahiyey qaabkii quruxda badnayd ee looga ciiday sanadkan wilaayaadka islaamiga ah waxa ay soo dabariday oo faahfaahinaya maxamed cali aadan
kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa muddo saacado gudahood ah baahiyey laba isdaar oo lagu soo kala bandhigaya qaabka looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah iyo weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisinkii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagaway ee wilaayada islaamiga ee galgaduud muuqaalka ugu horeeya ayuu kanaalka wararkii alkataa'ib ku soo bandhigayaa sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah isdaarkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay sida quruxda badan ee looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose filimka uu soo saaray kanaalka wararka waxaa ugu horreyn lagu daawan karaa diyaargarowga ciidda ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka
طعم الفرح بالعيد دومي بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دومي بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسري جواده من غنية waxaa sidoo kale lasoo bandhigay farxadda ciidda ee dadweynaha waxaana ka mid ah dadkii ciiday ee muuqaalka ka soo muuqanaya carruurta agoonta ah oo ay farxad badani ka muuqato
يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بعد صيامي بالعيد كنا الكون يلبس قلادة يروع فوق الفضاء والغمام يا لا لا لا يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لي لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لي لا لا لا لي لا لا لا لي لا لا يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام
intaasi kadib kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa sidoo kale baahiyey isdaar soconaya qadar lix daqiiqa iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo lagu soo bandhigaya qaabkii uu u dhacay weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo jiiraya difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka samaysteen deegaanka masegawaay
ciidamada mujaahidiinta ayaa aroornimadii sabtida oo ay taariikhdu ku beegneyd labada bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo afar weerar abaabulan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka masagawaay ee bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo ay saliibiyiintu u soo carbiyeen la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka
ciidankii ku sugnaa xerada ayaa u qaybsamaya wax la dilay iyo wax goobta isaga cararay waxaana la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku fidiyey guud ahaan xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka meydadka qaar ka mida ciidamada dowladda federaalka oo daadsan xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib dadka lagu dilay weerarkii masagawaay ee kasoo muuqanaya muuqaalka waxaa ka mid ah cusmaan macalin axmed oo gacansaar dhowlo lahaa madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa horjoogayaasha maleeshiyaadka macawiisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa odaygan oo jiifanbar qura ka dul shanqarinaya rasaasta waxaana la arkayaa isaga oo sii nafbaxaya فلا بقاء لكم بالعفو والكذب هل من مزيد يا مجهود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام ibraahim maxamed cusmaan oo isana xasan sheekh wakiil uga ahaa abaabulka maleeshiyo beeleedyada ayaa sidoo kale ka mid ah meydadka goobta looga cararay ee ay soo qabanaysa kaamirada alkataa'ib زف الدم أمريك من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام
intaasi kadib waxaa la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo qhaniimaysanaya guud ahaan wixii xerada u yeelay askarta dowladda federaalka afar gaari oo isugu jira kuwa dagaalka iyo gaadiidka raaxada ayaa ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka khaniimaysteen xerada hub rasaas iyo agabyo kale oo milatari ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka guranayaan xeradii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka axmed maxamed calasow oo loo yaqaana tarey disho oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa kasoo muuqanaya isdaarka alkataa'ib ninkan ayaa ku faanaya in askarta dowladda federaalka ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta ee weerarka kusoo qaaday saldhigooda waxa uu sheeganayaa in ciidamada mujaahidiinta looga hortagay duleedka magaalada islamarkaana aysan gudaha usoo gelin deegaankaas iyo xeradii ay ku sugnaayeen askartooda balse waxaa beentiisa ka daba tagtay alkataa'ib oo soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka askarta dowladda federaalka islamarkaana la wareegaya gaadiidkay xerada u yiilay
masiifiyaal haddaana dhex taagan wax hadda jida oo dhiba kama jiraan waxaa lagu jiraa maxaanku yidhahdaa in la baaro maxaanku yidhahda daba kaco nimankii oo lasii daba socdo si loo xaqiijiyo amniga insha allah weerarku masiifiyada duleedkeeda meel ayuu ka dhacay ceerkaasuu ka dhacay oo looga hortegay alxamdulilahi wax dhiba hadda oo maxaanku yidhahda ciidamadeena soo gaaray waana laga guulaystay nimankaas مباطل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
qaybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dab qabadsiiyey guud ahaan saldhigii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka نار للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند
warkan dhegaystayaal saake waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa lasoo gebagabeeyey dowro ballaaran oo ay wilaayada shabeellaha hoose u qabatay qaar ka mid a barayaasha dugsiyada qur-aanka beesha tunne ee shabeellaha hoose mahad ayaa faahfaahinaya dowradan diiniga ah oo socotay muddo afar bilood ah ayaa loo qabtay mucalimiin ka soo jeeda beesha tunni waxayna intii ay socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah barayaashan ayaa gaarayay kow iyo labaatan macalin waxaana dowladda loogu magacdaray saxaabiga saalim mowla abi xudayfa radiallaahu canhu ugu horreyn mucalimiintii dowladda loo qabtay ayaa soo bandhigay duruustii ay barteen oo u badnayd culumta qur-aanka
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا هو الذين هقوغي آمنوا إلهي رميانو قو كألالي أنفسكم نفت السن وأهليكم إهلك السنوب نارا إهلك السنوب نفس النار كألاليا نار تاسو وقودها شدالكي أي الناس دذكه إيو الحجارة دقه عليها كوركي مي أهادي نار تاس ملائكة ملائك أهات ملائك تاس غلاظ ككغن شداد كغناتيو إيد إيد إدرانت لا يعصون الله إلهي مسك عاسين ما أمرهم ولي إفر ويفعلون سصوبين ما يؤمرون ولي الأمر
sidoo kale marti sharaftii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha tunis suldaan maxamed cabdulqaadir intaa kadib waxaan la dardaarmayaa macallimiinta waxaan idinkula dardaarmayaa wixii ilaahay uu noogu dardaarmay oo ah inaan ilaahay ka cabsanno cabsada ilaahay kadib meeshaan juhdiyaa laydinku bixiyey waa ogtihiin juhdigaas laydinku bixiyey waxaa ogtihiin hadday aayaddii meeshaan aad ku fasirayseen oo ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas walxijaaratu calayha malaa'ikatu khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna aayaddaasaa idin taabanaysa idin saamaynaysa ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad ku wajahneyd mucalimiinta dowladda loo soo xiray beesha tuni iyo qabaa'ilka kale ee dega shabeellaha hoose waxaa kaloo insha allah dardaarankii aan rabaa inaan la dardaarmo qabaa'ilka haddee reer tuni waa ujeedaan maanta waxay sameeyeen wax kudayasho fiican wax lagu daydo ayay maanta noo sameeyeen mas-uuliyadda idinka saara idinkan qabaa'ilka in aad badbaadisaan dacwada muti haddaan la iska kaashanin oo nin kastaba kaalintiisa u qaadanin dadka waxaweyaan ummadda jahliga kama bixayso baadiyaha meelaha hadda baahida ay ka jirta inta badan waa baadiyaha iyo tuulooyinka waay qabaa'ilka degan gobolkana sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay ku daydaan beesha tuni ay ku daydaan ay soo diyaarsadaan qorshihii macallimiinta tan waa tii ugu horreysay insha allahu tacaala waxaa kale iyadana beesha laga rabaa fursadda iyo mogtahay iyo jaaniskana waa sii furan yahay dafcada la koowaad waa ku horumarteene tan labaadna ku xejista yaa laydinkaga horumarin idana dowladdan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ay wilaayada shabeellaha hoose u qabato mucallimiin ka soo jeeda beesha tuni jasaaka allaahu khayran mahad cubeyd warkii subaxnimo saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa